kenya waa xaalad hadda nagu soo korodhay kolleyba dowladda federaalka inay og tahay in kale war kama hayno annaga nama soo gaarin marka annaga war nagama soo gaarin kolleyba waxaan maqalnay sidii horta warka kolleyba u dheganaa bal wasiir waxaan ku weydiinaa maxaa tahay waxaa idin soo gaaray oo dowladda soomaaliya aysan ka warqabin oo idinku soo korodhay wallaahi horta inay dowladda ka warqabtay in kale kolley war kama hayno laakiin annaga waxayna soo gaartay shantii saac oo duhurnimo ayna soo gaartay in ay dendooyinkii meesha ugu dhisnaa ay furfurteen taangiyadani baabuurtii lagu qaaday ay keensadeen ay geedi ahaayeen noola sheegay markaan geedina ahaayeen ayaa noola sheegay kabacdi waxaan wacay wasiirkii amniga xasanaxay kabacdina kulley isagana waa gumeeladii kale u galgalay kolley xaqiiqda kolleyba aniga waxay ay noqotay deegaankii odayaashii deganaa iyo ciidamadii joogay oo idil waxay isla xaqiijiyeen in ay safar yihiin nimankii dhaqaaqayaan marka markaa kadib aan waxa kolley baan meel kasta markaan la hadalnayna kolleyba jawaabtan waxaan noogala dhigay nimankaas waqtigay ku baxayaan iyo waxay u socdaan ilaa iyo hadda lama garansano waa gartay marka meesha ay ciidamadu ka baxayaan waa degmada waa xagee waa wa waa leego leego leego waa leego waa meeshii dhan ahayd biiska u ahayd ciidamada amisom ay ku kala wareegayeen wixii saanada ama loogu talagalay oo keedka dhan u ahayd waa xeelo aad iyo aad u weyn marka asbaabta ay ku baxayaan iyo macnaha ay ku baxayaan kolleyga waxay ahayd in dowladda federaalkana kolley la wargeliyo dowladda koonfur galbeed in la wargeliyo wasiirka amniga maadaama uu mas-uul ka yahay xagga amniga marka wax lala wargeliyey ama wax lasoo sheegay ilaa iyo hadeertaan ma helin marka maadaama shacabkina ay kolley ay cabashadooda badatay dadka deegaanka deganaa iyo ciidamadii aniga kolley maadaama mas-uuliyadda naga saaran tahay waxaan kolleyba aan afcad ku sheegaynaa in suurtagal aynan ahayn dad degan ladax yimid dowladda ay timid dowladda wax aynan ogeyn aagga loogu faarujiyo dhibaatana looga geystay dadka deegaanka deganaa taasaan wax la qaadan karin aan ahayn marka dowladda federaalka hadday og tahayna waa in ay caddaysaa wixii keenay in ay laga baxa aaggaas dhibaato dadkii ka timaada loogula xisaabtamayo kolleyba ninkii amarkaas bixiyey in ay ka baxaan ciidamadaas ah waa gartay markii shan saaca laydinku soo wargeliyey in ciidamadaas ay faarujinayaan leego yaa idinku soo wargeliyey waxaa lagu soo wargeliyey dadka deegaanka degan iyo ciidamada deegaanka degan in ay guuleen wili waxay guuleen wili wixii kaloo ka haay qaadan karin ay dib ku fureen inta kalena kulley baawartooda kala saarteen taangiyadana baawartii lagu xambaarayay ku qaadeen ahaa baawartii oo weliba lagu talagalay taaliyada militariga in lagu qaado marka safar qof ahna kulley qof walba waa dareemayaa marka annaga taas afcad waxaan ku sheegaynaa mas-uuliyadkeeda naga saaran tahay shacabkeenna in haddiiba bixitaan ay gaarto waa in laiswargeliyaa waa in aagaas ugu wareejiyaa ciidamada xoogga dalkaa joogo ciidamada koonfur galbeedaa joogo marka dowladda koonfur galbeedaa dhisan wasiirka amnigaa taagan isagoona waxba ogeen aag ka bax haddii la suuqiyo mas-uuliyaddeeda waxaa qaadayo amarka ninka bixiyey nabad ilaalinay noogu yimideen amisom waa inay nabadaas sugaan haddii meesha aag bedelaneen ay sheegaan waay marka ma qaadan karno shacabkeena mar walba in la dhac galo haddana dib loo wax la qaadan karo ma aha qofkii meeshaas inaa micno darro ugu dhinto mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya amarkaas ninkii baxshay marka dowla hadda ciidamadaasi ma ka baxeen mise weli hadday qorsheen inay ka baxaan waxaan kuu sheegayaa saacadihi hadda igu dambaysay iridda waxay yimideen meel la dhaha faratooyada agteeda ay yimideen dhalinyaradii ilmihii yaryaraa ee ku yaacay xerada dilay ugu noqdeen way xabadeen ilmihii xerada ka bixiyeen hagga saacadaan kula hadlaa xerada iradiisa taagan yihiin marka hadda xaaladdu waa sidee degmada oo ciidamadu hadda ay banaanka ka taagan yihiin aad aad iyo aad xaaladu baxsan tahay shacabkii oo dhan waxay taagan yihiin hadday dhaqaaqaa inay ka daba dhaqaaqaan marka waa xaalad aad iyo aad u marka maamulkiina maxaa tallaaba u qorshaysan haddii bal ciidamadii amison halkaas ay ka baxayso kasiiyo wasiirka amniga aada ugu dadaalay qosha fiicanayda dowladda wadaa taasna waa dhinaca ciidamada macnaha miidayo lama siin karo waxaa laga qabanaya wax laga yeelay waxaa wasiirka amniga iyo kulliba ciidamada amniga u taallaa taas insha allah hadduu ilaahay ilaasaa waxaa soo socda kulliba ayaga warbixintaas bixin doona hadduu ilaahay idmo marka ciidamo ku filan maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda soomaaliya ka socdo oo ciidamadaas ama ammaanka deegaankaas la wareegi kara ma joogaan miya meesha wallaahi wax markii lagu sheega wax la wareegi kartaa markii wax lagula soo
saraakiisha amisom ma la hadasheen oo arrintan sababta ay ugu baxayaan والله تاسي لا يهدرتان وقتي وحتى كله والله كان سوا سودا كله واحد دولار نفس الشيء دي هدول عيد موحد كسوقه okay mar ugu dambeyntii maahan markii ugu horeysa ciidamo amisom ay meel ay faarujiyaan een, wasiir maxay kula tahay sababaha ee, ciidamada ayagoon usoo sheegin maamulada iyo dowladaba ay ka baxaan deegaanada ayagu lagu ogaa inay ammaankooda ay sugaan وحساب طلعان حساب طلعان كجل طواي حق حق حق حق الدولة وفتي الله وفتي كل انت واحد انا ما عم الصوم اي مسؤولية غاليسو ما يعرف انك